bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo habeen walba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo habeennimada jimcaha mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal waa habeen sabtiya axada ay soo gelayso taariikhdana waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha shanaad laba kun lix iyo toban qodobada caawa barnaamijkaan idinkuga helana waxaa ka mid a
isbitaalka sheekh zaaid bin suldaan alanahayaan raximahullah lagu magacaabay ah waxaan rajaynaynaa in baahida caafimaad iyo baahida maxaanku idhahdaay adeegaas caafimaad ee mujtamaca soomaaliga u baahan yahay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dhagax dhigay isbitaalka dowladda imaaraadka ay ka dhistay magaalada muqdisho oo dib u ballaarin lagu samaynayo hadal kooban oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo warfidyeennada u jeediya dhagaxdhiga kadib ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobka kale en barnaamijkan idinkuga heynana waxa uu yahay
kadib waxaan bilownay inaan la sheegno qabaa'ilka dhammaan beelbeel aan ula shirno si aan u ogaano waxaan ka wada hadlaynay muhiimadda uu leeyahay maamulkan in la dhiso
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan xuseen odowa oo ku sugan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kalena ka socda shirka dhismaha maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa sheegaya inuu kulamo ula qaatay odayaasha dhaqanka ee beelaha dega gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe inuu la kulmay kaaha oo kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa dhismaha maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo qodob iyo waraysiga oo dhinacyo badan taabanaya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wasiirka sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo baahin doonaa cabashada ay qabaan dhallinyarada in la fiiriyo waaye in aad maaragtay caqli wanaagsan iyo madaxfiyow loola tago waaye si aad u hanato maskaxdooda iyo caqligooda maxaa yeele baahida ay qabaan
ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya loogana hadlaya sida haweenka soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karaan wax ka qabashada xagjirnimada ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaan idinkugu soo gudbin doonaa waraysiyo ku saabsan shirkaasi maanta ka furmay magaalada muqdisho aan idinkugu soo gudbin doono mas-uuliyiinta ka qaybgalay oo la hadlay warbaahinta qaranka sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa
maantaan ku guulaysan alxamdulilah ciidamo madoodaha ee kamiga beelaha debagololka hiiraan
iyadoo afartii maalin ee lasoo dhaafay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan xaafadda howlwadaag oo ka socday dagaal u dhexeeya laba me laba maleeshiya beeleed oo caawa oo ku guulaystay maamulka gobolka hiiraan iyo odayaasha dhaqanka joojinta dagaal beeleedyadaasi iyo dhinaca kale magaalada beledweyn oo fatahaad ay ka jirto xaaladaasi waxaan ka waraysan doonaa guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga ahna kursimaha guddoomiyaha maxamed ibraahim cabdullaahi oo caawa radio muqdisho la hadlay sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa guri gurihii fariisan jiray waa waa ka nadiifinay sidoo kale insha allahu tacaala kuwa kalena waa kusoo raadjima hadaa la yidhaahdo
maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay wadaan dadaallo la xidhiidha hagaajinta waddooyinka magaalada muqdisho oo qaar ka mida xilliyada roobka ay fadhiistaan biyo iyadoona qorshayaal kale ay wadaan maamulka gobolka banaadir oo ku aadan horumarinta caasimadda guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud maamulka gobolka banaadir oo caawa radio muqdisho la hadlay ayaan arrimahaasi ka warbixin doono sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo baahin doonaa ها وهذا كل دولة الكوميدي الكوردي البرلي السيدة الدنيان العاد
deegaano hoos yimaada degmada deegaanka camaaro tuulooyin hoos yimaada dhegeystayaal aan idhaahde deegaanka camaaro ee degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa laga soo sheegaya abaaro kaasi oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada mid ka mida dadka deegaanka oo caawa aan ka wareysanay abaartaasi ka jirta deegaanka camaaro tuulooyinka hoos yimaada ayaan barnaamijka idinkugu soo baahin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan inaan gabdhihii banaanka keenno waana isu keennay kuwa aqoon-yahanada ahaa iyo kuwa kale inay doorkooda siyaasadeen
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo wasaaradda haweenka iyo xaquuqul aadanaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya maanta waxa ay t- shir looga hadlayo siyaasadda haweenka siday door muuqda uga qaadan lahaayeen siyaasadda dalka oo lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waraysi aan la yeelanay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xaquuqul aadanaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya qodobadaas iyo hadba intaan barnaamijka ku- ku guda jirno qodobada nagu soo kordha ayaan barnaamijka idinkugu soo baahin doonaa barnaamijka sidoo kale waxaad ku dhegaysan doontaa heestaasina gabagabada barnaamijka ayaad maqli doontaan barnaamijka caawa waxaa idiin soo saaray halkana idinkala soo codsiinaya anigoo cabdirashiid nuur ibraahim maxamed cabdiqalafna waa uu farsameynaya waa mar kale iyo barnaamijka dacdooyinka maanta waa hagaag dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka qodobadiisii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dhagax dhigay cisbitaalka dowladda imaaraadka ay ka dhisay magaalada muqdisho iyadoona maanta madaxweynaha uu dhagax dhigay dib u ballaarin lagu sameynayo cisbitaalkaasi ee walaalaha imaaraadka ay ka hirgelinayaan caasimada dalkeena soomaaliya ee magaalada muqdisho dhagax dhiga kadib ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud la hadlay warfidyeenada isagoona u mahad celiyey dowladda imaaraadka dadaalada horumarineed ee ka wadaan dalkeena soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadaladii oo warfidyeenada siiyana waxaa ka mid ah jeedaan isbitaalkuna hore u shaqaynaya mar horaan furnay laakiin waxaa lagu soo kordhinayaa qayb dhan oo aad iyo aad u weyn oo zaa'id ah oo isbitaalkii ah mar kale waxaan rabaa magaca dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed anoo ku ku hadlayaba inaan u mahad celino walaalaheen muxuu ahaaye imaaraadka carabta oo deeqdan aad iyo aad u weyn oo sawirkaan markuu dhammaado insha allah sida uu ekaan doono uu yaallo isbitaalkaasoo mar kale isbitaalka sheekh zaid isbitaalka sheekh zaahid bin sultaan al nahyan raximahullah lagu magacaabay ah waxaan rajaynaynaa in baahida caafimaad iyo baahida maxaanku idhahdaaye adeegaas caafimaad ee mujtamaca soomaaliga u baahan yahay inuu isbitaalkan wax weyn ka qaadan doono aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa walaalaheen waa mahadsantihiin dadka soomaaliyeedna waxaan leenahay dhammaantiin ogaada wanaaggaasi muxuu ahaaye walaalaheen imaaraadka carabta ummadda soomaaliyeed ay ugu deeqeen shuruud aan lahayn maxaan ku idhahdaa kun yani aan ku xirnayn waxba ee dadka soomaalida in loo gargaaro un ay ahayd asalkiisii waa ka mahad celinaynaa waxaan rabaa halkaan inaan mahad celin uga diro madaxweynaha imaaraadka carabta iyo maxaan ku idhahdaay amiirka dhaxaltooyada أبو ظبي iyo رئيس الوزراء إمارات كدمان حكومة إمارات ك وحن لنا هاي آدي آد أياد وما تتين والسلام عليكم
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta dhagax dhig ku sameeyey cisbitaalka dowladda imaaraadka ay ka hirgelisay magaalada muqdisho kaasi oo dib u ballaarin lagu sameynayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya mudane cabdiraxmaan xuseen odowa oo ku sugan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa kulmo kula qaadanaya odayaasha dhaqanka ee ka qaybgelaya shirka dhismaha maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kulamadaasi gooni goonida ula yeeshay odayaasha dhaqanka ee matalaya beelaha dega gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayuu wasiirka kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa dhismaha maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wasiir cabdiraxmaan xuse cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa ayaa waxaa magaalada jowhar waraysi kula yeeshay weriyaheena cabdishakuur cusmaan cali oo arrimahaasi dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo kulamada uu la qaatay odayaasha dhaqanka ee matalaya beelaha dego gobolkaasi hiiraan uga waramay waxa uuna ugu horreyn weriyaha weydiiyey kulamada uu la qaatay odayaasha dhaqanka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مددي لسoo dhaafay waxaan ku sugnaa magaalada Jowhar gobolka Shabeellada Dhexe halkaas uu ka socdo shirka maamul sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaad ka wareegtaan shirkan oo madaxweynuhu uu furay bishii Janaayo wuxuu la soo kulmay dhammaan caqabado badan wasaaradda oo shirku maamulaysay iyo odayaashii dhaqanka mar mararka kamid waxaa la isku afkeran waaye qaybta iyo qaabka shirka horusocodkiisa odayaashu waxay codsadeen in shirka dib loogu soo celiyo maamulkiisa oo ayagu ay ka arrimiyaan wasaaradduna waa la ogolaatay kadib muddo afartan cisho ah oo odayaashu ay shirayeen keligood waxaa u suuro geli weysay inay ku guulaystaan inay wax isla meel dhigaan kadib hadda markii aan kusoo laabanay oon go-aankii inaan ka qaadna unimidna waxay nagu wargeliyeen inay shirkii dib ugu wareejiyeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda inay uqajiso qaabka ay la tahay dadka degan labadan gobol kadib waxaan bilownay inaan la shirno qabaa'ilka dhammaan beelbeel aan ula shirno si aan u ogaano waxaan ka wada hadlaynay muhiimadda uu leeyahay maamulkan in la dhiso waa ka warhaytaan maamul la doortay iyo maamul lasoo magacaabay waa kala duwan yihiin in dadkani baarlamaan samaystaan dastuur samaystaan dowlad goboleed samaystaan madaxweyne doortaan aayahooda iyo dantooda ku jirta waxaan dareensannahay in weli waraysi ay jiraan oo dadka qaar ay aaminsan yihiin inay xuquuqda ugu badan inay helaan ay tahay laakiin waxaan rabnaa inaan mar kale ku celino in wax asadka ay yihiin oo wax la dhiso odayaashana waa ku mahadsan yihiin dabcan dadaalka ay sameeyeen mar walba waa la tashan doonaa laakiin waxaan rabaa inaan ku celino marnaba maamul samayntu mar fududeed oo ay arrin iska fudud ahayd ma jirto haddii ilaa yidhaahdo wixii hadda ka dambeeyana muddo fiican baa lasoo sugayay shirkan lasoo qancinayay dhinacyadii kala duwanaa hadda waxaan isleenaha meel aad iyo aad macquul ugu joogaa haddii ilaa yidhaahdo sida ugu dhaktiyaha badan leh iyay dowladda go-aan uga tahay in horay loogu socdo shirka odayaashii aan arkaynana waa soo dhadhaweynay weli waxbaa noo dhiman laakiin beelaha intoodii badneed xalay iyo shalay iyo maantay ilaa caawadan aan aragnay wejigiisii saddexaad shirka ee ah in dowladdu ay dib ergadii iyo dastuurkii iyo arrimihii loo galaana go-aankeena uu yahay dowladda go-aankeeda uu yahay haddii ilaa yidhaahdo waxaa kaloo ka warhaysaan ay dowladdu dadaalo badan ka wadaa iyadoo kaashanaysa beesha caalamka magaalada buulobanka sidii dib loogu habeyn lahaa dib udhiskeedii shaqo badan baan ka wadnaa in la diyaariyo si hadhow ay u noqoto fadhiga dowlad goboleedka cusub loo diyaariyo meelihii ay dadku degi lahaayeen xildhibaanada iyo madaxda cusub ee la dooran doono dabcan waxaa nagu soo fool leh doorashadii laba kun iyo lix iyo tobanka oo arrinadii muhiim u ah dadka labadan gobol xildhibaanadoodii iyo aqalkoodii saraba ay uga qayb qaadan lahaayeen oo mahadsantihi wararta markaa wasiir bal ka waran aragtida odayaashii aada la kulantay maadaama maamulkan dhismihiisa aada loo sugayo laba kun iyo lix toban lagu jiro doorashadii qaranku ay soo dhowdahay odayaashii aragtidooda in si deg dega maamulku dhisiyo maxay tahay odayaashu dabcan markii hore aada bay noogu eedeeyeen anaga haddaan dowladdii federaalka ahayd in aan ka gaabino ama aan ku xadgudubnay sida ay ahayd in wax loo sameeyo laakiin hadda afartan maalmood markay haysteen hadda waxay kusoo qanceen inaysan in beela wax loo qaydo hawsha baysanhay dad beelihii ayagu ahna aysan samayn karin ugu yaraan in dawladdu ay ugu roon tahay haddii cadaalad bala aaday meesha ugu roon ay tahay odayaasha diyaar bay ahaayeen dabcan hadde weli saamaynta reeruhu iyo qabiilka wadanka waa ku badan yahay cid walba hijaalaan laheed xubnaha ugu badan ee iyadu hesho laakiin waxaan yeelaynaa saan rabna haddaan weyno saan ka beri weyno ayaa la yeelayaa dadku waa inay qof walba wax kasoo tanaasulo tanaasulna lagu dhiso ilaa laga gaaraya hal qof iyo hal cod wadankan in tanaasul lagu wada go-aankeeda u yahay waana inay dadka odayaashuna waa nala fahansiiye tan iyo bishii janaay marka shirka la furay caqabadii taagnaa iyo hadda markaad eegto maxaa farqi u dhexeeya runtii waxa ugu muhiimsan waxay ahaayeen oo meeshan ka taagan awood qaybsiga dalaan waa jiraa in odayga hogaashyada kamid ahoo naga maqan oo magaalada beledeyna ku maqan wada hadal dheer baa noo socda mar walbana waxaan dareensanahay inuu muhim u yahay shirka marnaba ma aanaan dhihin cid ina shirka muhiim u ah mar walba muhim u yahay dabcan dadkan dhaqankooda iyo odayaashooda siyaasadda annagay noo dhiibteen annaga u matalna oo dawladdii u ah mar walbana waxa ku wada qanacdo mahli waxa ku wada qanacda wiil waxa ka badan weydo in la aado caqabada ugu muhiimsan marka waxay ahaayeen awrqayska walaastan anaa badan iyo anaa meeshaan ku tiro badan maadaama aan la istirinin ee wadankan waa soo fududaa qofku inuu yidhaahdo anigaa wadanka ugu badan waxaan isleenahay markii taas laga soo tago runtii dadku aad bay u diyaarsanaayeen labada gobolba nagu beledweyne waa tagnay dowladgurda waa tagnay jowhar waa naga joogna dadka aad bay ugu diyaarsan yihiin waxay fahamsan yihiin in laga teg oo gobollada qaar muddo hore ay maamulkooda samaysteen oo nidaamyadooda samaysteen gobolkan waa ka wareysaan khayraadkiisu aad buu badan yahay hiiraan iyo shabeellada dhexe labadooda marka isku darso welihii intii ugu dheereeda marta badii xoolihii khayraadkii dad intaba intaba waa leeyihi hadde waxaa la rabaa waxaasoo dhan sidii looga faa'idaysan lahaa maamul la doortay oo dadku u dhan yihiin unbaa samayn kara anigu intaas wey intaa sheegay oon ka shaqayno cidna xashadeeda iyo cid ka warhaynteeda iyo cid gooni isnaasuujinteedana maaha shaqadeenu intaasaan ku celinayna shalay iyo daraad intaan arkayna waa ku celin doonaa laakiin haddii ilaa yidhaha waxaan ballan qaadaynaa dhawaan shirku hore u socon doona odayaashu in badan bay gacanta ku hayeen dowladdana dadaaladan dhismaha ee maamulkan hiiraan iyo shabeellaha waxay ku hormariyen muddo shan bilood ah marka balka war rajada intee la eg tahay in lagu soo gabagabeeyo maamulkan rajadaadi aad bay u weyn tahay markay ugu adagtay ugu ugu fiican ina macal cusri yusran weye marka insha allahu dadkan hadda waa fahmeen inay maamulkan u baahan yihiin maamulka haddaysan dhisaninna matalaaddoodii iyo shaqadoodii oo dhanaa meesha ka baxay annagu fududayn baan lena dadka inaan xoogna melihin inaan qabsadna melihin loog dhimriye waxay dhehen maya waa noolajira hadda loog dhimriye waa u dhigay shan bilood aan hadda taagan heshiiska markii la saxeexa sebtembar ay ahayd waan hadar afar bilood oo kale ku da sagaal bilood aan taagan intaas waxaan lahayn haloo dhimriyo dadka oo haloo kaagiyo dhimriski waa jiraa marnaba dawladdu inay cidna xaqiisa dhasiiso maoga laakiin haddee xuquuqda laga wada helayay lasu soo dhadhawaado qof walba wax ka tanaasunaan ku talinayna aad iyo aad umahadsantahay waayo marka waktigii doorashadan way soo dhowdaa qaranka doorashadan intee qaadan karta maamulka markaas
maamulkan haddii la yidhaahdo aan u fariisano waktigiisii hadda waa waa gabagabo marka dibaan haddii la yidhaahdo ayadoo jadwalaysanan idin siin doona jadwal aan isku soo saari doona waayo maasanta wasiir arrintii kormeerka maadaama waxyaabihii u muhiimsanaa aada halkan u timid ay kamid ahayd kormeerka ukurgalka
guddoomiyuhu guddoomiyuhu wuxuuna geeyey goobta hadda fatahaadaha ugu culus ay ka jiraan adinkuna waad nala socoteen bahalka xaafadda telefishinka qaranka gaar ahaan waa mahadsan yahay runtii ilaa afar san iyo sir dhul meel lagu sheego weliba ka jabsaday uu ka jabsaday tulooyin dhan uuna qaaday beeruu qaaday ilaa lix iyo toban kun oo hektar ku sheegay gudoomiyuhu inuu hadda oo beera uu qaaday gudoomiyuhu marka hadda waxaan ka wada shaqeynaynaa anaga iyo gudoomiyuhu in horta afartanka bitir bal hadda la oodo horta ooyida u bilaabo si ilaan saacad walba oo biyahanu sii baxaan dhul cusub iyo dad cusub iyo tuulooyin cusubay sii qaadayaan taas waa kusoo heshiinay haddii ilaa yidhaahdo waana aragteen culayska ay ku hayso dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa iyo reer shabeellada dhexdooda gaar ahaan reer jowhar in doomiyaha loo kaalmeeyo lala shaqeeyo laakiin annagana hadda guddoomiyaha qiimeyn degdegaan u dirnay shaqo degdegaan ka bilaabaynaa in horta bal la owdo afartantaas mitir kadibna guddoomiyahan ka kaalmeyno meelaha kale oo uu ka jilaacsan yahay weli haddaba maanta markaan soo marayna waa arkayseen meelo badan oo uu ka jilaacsan yahay oo haddii halkaas la qabto laga yaaba inuu soo garaaco waa soo aragnay runtii aad iyo aadaan ugu mahad celinayna gudoomiyuhu gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ka warhaynta joogtada oo dadkiisa ka warhayo dhex joogo dhibka ay qabaan iyo dheefta ay qabaan sida ugu dhaktiyaha badanna dowladda federaalka way soo jawaabaysaa fiilaya waxaa jirta balan qaabsanadkii hore ay sameeyeen deeqbixiyaasha gaar ahaan dowladda britain oo la xiriiray in meelaha webiyadu ay maraan sida kiiba haatee labadan gobol in laga caawinayo maamuladii dowladaba sidii loogu horsugayaa fatahaad arrintaas halkay ku jirtay si loo caawiyo labadan gobol waa inay maamul u samaystaan waa la doorta cid walbana shardiga uga dhigtay gudoomiyuhu waa ka warhayaa guddoomiyaha kaloo hiiraana waa ka warhayaa nidaamkii adduunka caawinaada adduunka shuruud bay leedahay xisaabin bay leedahay nidaam bay leedahay marka nidaamkii haddii aadnan la marin oo labadan gobol loo haysto nidaam raacsan dowladda federaalka inay sanataa kuleeya aad bay ugu badan waxa aan sheegayno qayb muhim oo kamid a waxaa ah war haddii aad rabtaan in la xisaabiyo waa inaad yeelataan xildhibaanadiini iyo madaxweynihiini wala doorta iyo wasiir maaliyad iyo nidaam xisaabeed oo ka duwan midka federaalka ay waxugu helaan oo ah mid loogu talagalay hadhow xisaab celintiisa iyo nidaamkiisa inay yaqaaniin marka dee gudoomiyuhuna markhaati u ka yahay dad kaalmeynaysa nidaamkan hadda sidaan ah waa la diiday dowlado ka dhul kaaba duruuf adag ama aan ka duruuf adkaynba yaa maalin walba la taageeraa oo la dhisaa jubbaland iyo koonfur galbeed iyo galmudug iyo puntland intaba waa la taageeraa halka waxaa loo taageeri lahay maaha in la dhacdi dadkuna waa inay gartaan dantooda dantooda waxay ku jirtaa inay nidaam samaystaan
ugu dambeyn dadka labada gobol in badanna waa la hadashay haddana shirkiyaa loo fadhiyaa wejii saddexaad weelid baa la filayaa si gaar ah dadka laga yaabo weli inaanay ku qanacsana sida nidaamku socdo oo ka geedisan ama haddii alla siyaasiyey ama doobabkii dhaqanka ama salaajiinkii maqnaa maxaa fariinoo beribu jiraysa waxaan rabaa inaan u sheego dadka labada gobol iyaga hadda u dambeeya waa la sheegay labadan gobolaa ugu dambeysa nidaamkii dowladnimada oo federaalka alkaadina horta inay ugu dambeeyaan adhiga u filan dadkan dadkii s o l ugu horreeye wey dowladnimadii xornimada soomaaliyeed dadkii ugu horreeye wey dhaqaalahooda iyo wadaaninimadooda iyo horumarkooda la isku haysto siyaasadda laakiin hadday kaa qalacaato lama toosin karo wax kaloo dhan dadkani waa inay isu tanaasulaan dadka labadan gobol degan waa inay isu tanaasulaan nin walbana wax uusan jeclayn waa inuu qaato kuna sabo haddii laakiin nin walba wax uu rabo uu raadiyo waxba la heli maayo waxay noqonaysaa in fatahaad bil ka hor waxaan ka hadlayna weligoo qalala oo dadku ay biyo la-aan yihiin soddon maalmood gudaheed waxaan ka hadlaynaa webigii oo meel laga mara laeg iyo julooyinka istacday waa u saasan ku jirina marka waxaan noqonaynaa labadii qofoo tinta aan lahayn oo shanlaba isku dagaasha anaa badsana iyo anaa badsana waxaan badsanayna oo yaalla meesha waxaan yaallaba horta waxaan keeno khayrka hala keeno khayrku markuu yimaado kadib walaa waa iga badsatay anaa kaa badsana iyo ha noqoto doodeena runtii guddoomiyaha cali guudlaawe aad baan ugu mahad celinayaa dhabar adayg uu muujiyo maamulkan waa aqbalaad runtii aad iyo aad fadhi iyo fadhi u ah ree jowhar aad iyo aad u mahadsan yihiin ayadoo shirka culaysyadan aragnay soo waajihin yay hayaan waxaan ku ammaanaynaa ammaanka horumarka ka muuqda haba yaraadee oo dee kaalmadu baa ku yaraatee ammaankuna wax wey dadku beerahooda iyo dhulkooda anagi soo marnay nabad ku falanayo nabad ku hoyanayo wax la heli kara maaha runtii dee guddoomiyuhuna aad buu ammaan u mudan yahay ilaahayana uu ka heliya agtiisa
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan qeybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka maanta waxaadna ka dhagaysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya shir ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya loogana hadlaya sida haweenka soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karaan wax ka qabashada xagjirnimada ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho shirkaasi ayaa markii uu soo gabagaboomay waxaa warbaahinta qaranka si wada jira ula hadlay muune xasan maxamed oo ka tirsan wasaaradda haweenka iyo xaquuqul-aadanaha oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradaasi iyo xildhibaan mustafa sheekh cali dhuxulow oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxa ayna ka hadlayaan xajirnimada dhibaatadu ay leedahay iyo sida looga wacyiingelin karo bulshada soomaaliyeed qeybeeda kala duwan haweenkana doorkooda ay ka qaataan
waxay la tahay dhalinyarada waa xoogga dalka waaye soe ummadda xooggeeda waaye waxyaabaha ku kalifaayo inay maaragtay dhanka kale u weecdaan haddii laga ilaaliyo sida waxbarashada shaqada iyo waxaasoo dhan waxaan filayaa in dhallinyarada ay maarata dib ugu laaban karaan noloshooda caadiga ah barnaamijkanna wuxuu raadinayaa kuwa maqanna sida dib loogu soo celin lahaa kuwa hadda jiro dhallaanka yar oo soo barbaaraayana in laga ilaaliyo in meeshaasayta ay ku biiraan maxaa yeele waxaa dhacayso cabasho waatii hadaaye laga sheekaynaayey cabashada ay qabaan dhallinyarada in la fiiriyo waaye in aad maaragtay caqli wanaagsan iyo madaxfiyow loola tago waaye si aad u hanato maskaxdooda iyo caqligooda maxaa yeele baahida ay qabaan haddii la daraadsadeeyo oo loo fuliyo waxaan aaminsanahay inay yaraanayso inay ilmaha ku biiraan ama ay u dhaqaaqaan dhinaca xagjirnimada
waya marka dumarka muddooyinkii dambe waxaa la dhahayseen ka qayb qaata nabadeynta ka qayb qaata darisaynta maxaa keena maanta inaad kala hadashaan xagjirnimada iyana inay qaybtooda ka qaataan sidii loo afsheeg lahaa
dumarka haddii aad ogtahay iyo haddii kaleentoodba dumarka markii la qiyaasay waa nuska bulshada dalkan ku nool marka waxa waaye xalna ma aha dagaal xal ma aha colaad xal ma aha nabad in wax lagu raadiye ayaa xal ah haweenkana waxay horseed u yihiin ama ay maaragtay hormuud u noqon karaan in nabad la raadiyo oo deganaansho la helo marka haddii bulshada nuskeed la iloobo oo aan laga qaybgelin dadaalada lagu raadinayo nabadda iyo amniga waxawaaye sida lagu helo way dhib badnaanaysaa maxaa yeelay haweenku waa maaragtay lafdhabar ayay u yihiin raadinta nabadda heshiisiinta waxa waaye waana dad oo la dhegaysanaayo xishmadoodana le waaye sidaan aaminsanahay
sidii doorka xaadgudnimada ah lagu hortegaha sidaas daraaddeed ay alada qaranku waxay u magacaabeen amuru xisadada barnaamijkan barnaamijkan caamka xukuma labada qoysan waa mid deeda badan oo dowlada hore isula jira warka deegaan si xal hore looga helo hoostagga doorka xaadgudnimada ah ummadda soomaaliyeed waa muslimiinta taariikhdeed oo fac weyn iyo dhaqanka gudaha soomaaliya waxay ahayd say badan oo muqsan oo afrika dowlka ka qaatay sidii daba badan muhiimka looga saaraysa taniyo dalaadadiisay waxaa muqday hayadii dowladda sidoo kale waxaa maqana guusu munaag ee soomaalida leh ee ahaanin madadeena waxaa biloobay dadaalo sudeeyay loo keenay in dagaalada iyo abaarada la buuriyey oo madadeynkii ay sii barbaaday kadib waxaa wadaniisa koox xajir ah oo dalka keenay baabka xulada iyo dugaan oo nala noga wada baahan aan ku sheegno nabadda iyo luqanta dalka sidaas daraaddeed ayaan u bilaabnay barnaamijka xusuusta nabadda oo ku toosan waana isu keenay dhammaan wasaaradaha ee bulshada bulshada wasaarada haweenka iyo qudasaanka wasaaradda amniga wasaaradda daleeda isboortiga wasaaradda cadaaladda wasaaradda wafaafinta wasaaradda wafaafta iyo arrimaha diinta wasaaradda waxbarashada iyo barnaamijka haddii sidoo kale loo ogaadaya dhammaan waxaa kale oo adilada saameyn maalgoboleedyada oo ka codsanay in maamulka soosoodka lagu xumusay afghanistan si ay la reebaan shabaabka waxaa bilaabnay warkaxda istaatigada hoosada xaafidnimada oo ka kooban ka kobnaan doonta reer badan oo aan rabno inaan maanta haweenka ay golkooda ay ka qaataan si istaatigada ay u noqoto mid lasan kanaqaadi karta marxalada dalka ee maanta kamarkaa ay si guulen uga muuqdaan doorka haweenka soomaaliyeed por el bien que hay para el montar, si por algo que la de la iniciativa que estaba en el tiempo del barrio, entonces el rey وعن بعضنا عن سئالات والسلطان وحياة ذاك يدون الإنسان أن يكون ذلك تسجيل ذلك يكون أولا صمد بعدما رأيت يدور في مصطفى حسين أولين صلصة أدروا عظيما كما جاء الحديث في روسيا الحديث متوسط وأنت قول الأربعة ويحصل من يريد يريد الشر فيه وكذلك يكون المشاعة خاصة بالموضوع وقع ذلك وقال المطلوب من حق الشهور الصوفيا للإنجيل تلزم المحاط بتاع الموضوع بتاع الصومالي سورة وقع مع الصومالي المطلوب الظهور والإنجيل تحكم على وصف عليه الكمان إلى تدون الشرك
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka dhacdooyinka maanta oo idinkaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana beledweyn iyadoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay dagaal ku dhex maraysay laba maleeshiya beeleed oo walaalo ah magaalada beledweyn gaar ahaan xaafadda howlwadaag iyadoona dhinaca kale magaaladaasi beledweyn ay ka taagan tahay dhinaca fatahaada oo maamulka arrimahaasi uu wado sidii xal looga gaari lahaa guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga ee maamulka gobolka hiiraan ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka oo caawa qadka taleefonka radio muqdisho uga warbixiya ayaa sheegay inay ku guuleysteen dirista ama dagaalka u dhexeeya labada beelood ee afartii maalmood ee lasoo dhaafay ku dagaalamaya magaalada beledweyne sidoo kale guddoomiyaha ayaan ka wareysanay xaalada fatahaada ee ka taagan magaaladaasi beledweyne ugu horeyn guddoomiye maxamed ibraahim cabdullaahi oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka ayaan weydiiyey dagaalka sida ay ugu guuleysteen maanta joojintiisa iyo maamul ahaan waxyaabaha ugu degan dagaalkaasi waa mahadsantahay madaxweyne cabdishiid xaqiiqda waddooyin badan ayaa soo maray oo dagaalka waa ku bilowday iftiinba ku bilowday marka markii badan dagaal waadkaana kusoo bilowday in badan waxaa lagu wareeraa halkii laga bilaabi lahay damiintiisa iyo sababooyinkii lagala xiriiri lahay xaqiiqdii guddaha ku namuqamay maalintii khamiista kaleete qorshe aan ka lahayn inaan soo dumino waa noo soo reebi waayey maanta waa ku guulaysan alxamdulilah ciidamo madani kan iyo beelaha gobolgobolka hiiraan ayaa waxay sameeyeen inay nagala qayb qaataan sidii loo nabaday lahaa ee labada madaxii dowladda meesha isku dagaalamay sida uu kala dhex geli lahaayeen iyo sidoo kaleete ciidamadii jabuuti oo ayagana amisom ahaa qaybtooda jabuuti etoobiya ma degan qaybta amisom ee jabuuti iyo ciidamadaasi oo madaniga ah ayaa waxay nagala qayb qaateen sidaan u nabadayn lahayn waxaana hoos suuro gashay muddo aduga saacadda ay ku badana afartii saac ilaa inta shan saac intoo dhexaysay inaan kala qaadnay oo labadii madaxii meesha isku dagaalamay ee aan ku wareejinay ciidamadaasi madaniga iyo ciidamadii jabuuti dhowr hore ayay isku dayeen ciidamada midowda africa amisom iyo maamul ahaanba inaad joojitaan dagaalkaasi way suurtageli weysay maanta in dagaalkaasi aad joojisaan hab noocee baad u marteen wallahi xaqiiqdii waa hab aada iyo aada u adag oo ahay oo ciidamada madaniga ciidan waxay ahayn ciidamo ka samaysan hadda meesha laisku dagaalayo xaafadda hulugaag ciidamadaasi ayaa markii dambe waxaa la xiriiryo badan la sameeyay oo sidii ay maadaama ay yaqaaniin labada beelood oo meesha degan howlahooda iyo siday u degan yihiin iyo deegaan ahaan iyo qaabka waxa ka dhexeeyo marka ciidamadii madiishii ahay iyagana waxay nagala qayb qaateen inay ku dhegalaadaan ciidamadaas madaniga oo meesha degan hadalladii ay usoo jeediyeen waana dhihi karnaa xaqiiqdii muddo socda dagaalku ina faa'iide ka gaareen way ogaadeen qofku dirka maahane qof kale inuusan soo nooleynayna ayagaba way ogaadeen marka waxay u hoggaansameen inay qaataan awaamiirta kasoo baxaysa dadkaasi walaalahooda waa tahay see loogu kalsoonaan karaa marka in dagaalka maanta ciidamada madaniga ay joojiyeen iyo maamulka iyo ciidanka midowda africa amisom ee beledweyne ku sugan ayadoo dhowr jeer hore sidaan oo kale loo dhexgalay dagaalkuna uu soo laalaabtay
waxaa hadda walahi waa lagu kalsoonaan karaa sababta markii hore sidaan oo kale samaysan dhici karin oo uma dhici jirin oo ciidamada madaniga waxay cadda deeg- cadda deegaanada sifa soo jeeda kuma aanan dhici jirin waxay ahayd ciidamada dowladda oo keliya ee ciidamada amisama ka qayb qaadan jira hadda marka waa weji kaleto cusub oo furmay waayo waxaa kaleeto hadda sidoo kale ku noogu qaban haddii wax la yidhaahdo qadiyadii labada beelood ee dagaalamay inaad bixi iskugu keenno meel oo wada hadashiina say iiraanka kaletana ay dadka wada qayb galaan si oo qodobo adag looga soo saaro aysan soo noqon dagaalkii hadda dhacay oo kale dhinacyada diribtu ay dhex marayso miyaad toos inta ugu tagteen oo dagaalka joojiyay bay andaadeen mase ilaa haatan maba jiraanba waxyaabo oo cadcad oo ama eh, qodobo heshiis ahaan dagaalkaasi in loo joojin karo oo aada wada gaarteen labada maleeshiya beelaad ee halkaa ku dagaalamaya labada maleeshiya dowladda maanta si dooni dooni ayaa ugala kulanay waana ka wada hadalnay wejigii hore inuu yahay xabadjejinta ah wejigan kaleetana uu noqon doono birinta ku dhacaysa hadduu alla yidhaahdo si wada hadalkii loo guda gala iyo wixii waxyaabihii waxay ku keeneen qawmihii oo dhacdadan ku bilaabatay waxaa soo min haddii alla yidhaahdo ayadan labadii dowladba way naga aqbaleen markii sida dooni doonida aan uga kala uga kulnay ciidamadii amisom iyo ciidamadii kaleeto meesha aan ku wareejinin ayagana waxaan u sheegnay inay adkeeyaan inay ku dhagan nuglaadaan qadyooga kaleeto meelahaas imaanaya maadaama ay tahay meel suuqa meesha lagu dagaalamay ee naga dhexaysa mujtamaca reer hiiraan oo dhan maxaa khasaara oo labada dhinac soo gaaray dagaalkan daba dheeraaday oo muddo afar maalmood socday Ee, wallahi khasaare aad iyo aad u badan aad soo gaaray markaad aragto meesha lagu dagaalama xaqiiqdii meel aad indhahaada ku qaban karto ma ahan marka waxyaabaha ka dhacay ee, waad dareemi kartaa meel dagaal uu ka dhacay dhimasho iyo dhaawac intuu weli jiraan hanti burburtay waxoo dhan way weli jiraan xaqiiqdii marka waxaan rabnaa safarka dheer haddii ala yidhahdo inaad beri usii galno maadaama maanta ay ahayd wejigii hore ciidamada lagu kala qaadaa xabajoojintana ay ku jirtay in daba dheer baan wejigii joogin oo ciidamadii iyo wixii markaa kusoo wareejin anana waad kasoo tagnay waxaan galnay howlihii kale soo noo yaalay Ee, waxaan rajaynaa insha allah beri saddex saac markii labada oo dhanaan fariisiino iyo mujtamaca kale reer hiiraan ka bacdi inaan khasaarihii iyo waxyaabihii meesha kasoo kordhay oo kaleeto aan diyaarino wixii kasoo baxayna aan heshiis guuna kusoo saarno haddii ala yidhahdo gudoomiye arrintan maamulka yaa ku gacan siinaya
nacdadani maamulku waa badnaayeen een, sidoo kaleto gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka oo ah, asiina degmada ama sarxo ali iyo wallaahi aad iyo aad ayagana ugu qayb qaateen waxay ahayd howl aad iyo aad loogu taagnaaday xal oo reer hiiraan dhan ay taagnaayeen Een, maamulka intiisa kaletana wuxuu ku howlamaayay diibaxa aad iyo aad oo gobolku aansiya degmadu aansiisay oo degmadu diin loo daaminayay ayay ku howlanaayeen
waa tahay khasaaraha ee, dadka shacabka ee soo gaaray haddii saraakiisha ee, caafimaadka ee magaalada beledweyne aad la kulanteen cisbitaalka maxa ay ku sheegeen tirada dadka kusoo dhaawacmay ama iyo dadkii ku dhintay dagaalkaasi afarta maalmood socdeen Een, maanta waxay ahayd walaalxadgudbisii labada beer ee dhanaa galno iyo maxay ahayd ciidamadii miskaas tuuli qaadi lahaa Een, khasaarihii kaleto iyo waxyaabihii kaleto iyo doyinkii dhacay oo dhan waan dalbanayna halka dhimasho waaba la jiiday sida aan kulaada laakiin hadda waxa oo gargaar u baahan waa dhaawacii meesha soo gaaray oo aad iyo aad aydan u tabaalaysan oo diibaxa soo baxday aawadi weli waxayna karin xataa meelaha hadda caafimaad
waa tahay een, gudoomiye dhanka fatahaadaha ka waran bal een, go- magaalada waxaa ka socda fatahaad dhinac kale dagaala ka socdo xaalada magaalada beledweyne sida ay ku jirto bal sawir guud naga sii waa macsuum tahay idan cabdishiid waxay tahay howl aad iyo aad u culus xaqiiqda markii waa la sharaxa la yidhaahdo magaalada boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa biyihi aad iyo aad oo ifriq ayaa galay biyihiina aad ayay u bara kaceen dadka qaarkii badankiisa dadku waxay sameeyeen xaafadiiba waxaa ku qaxday ugu yaraan shan intii aanu gari karin oo markaasi tasiilada aanu heli karin oo magaalada inay dhammaanteeda u baxaan aanu heli karin sababo jira wadooyinkii go-an aawadood waxay sameeyeen inay qoysaskii isugu qaanshan shan ilaa lix lix lixdii qoysa guri ku qaxda ayaa waxaa arkaysaa biyo ayagoo kusii galeen oo haddana lixdii ay sii qaxdaan waa walaahi calool kuma aada fuulaaye oo wax aan laga qaban karin markaad fiiriso Een, wadooyinkii la mari lahaa inay iskudii badnaa waxaa jiray biigii oo sida lagu maraba way adagta gawaari waaweyn maahna gawaaridii yaryar ma way mari karaan
waa tahay een, warar kale oo aan ka helin magaalada beledweyne waxa ay sheegayaan in dad qaarkood ay u geeriyoodeen een, gaajo een, dirirta iyo fatahaada jiro maamul ahaan dadkaasi sideed u wajahaysaan sidii dadka loo xalin lahaa een, een, dagaalka loo joojin lahaa dadku een, dhibaatada haysato looga dulqaadi lahaa waa mahadsantaha xaqiiqdii hadda wax oo aan maqlay oo u geeriyooda ma jiraan laakiin waa la dhihi karaa way u egtahay waayo sababta maadaama dadkii lagu kor dagaalama afar maalmood ay usii dheer yihiin biyo qaldan gacmaana meelna biyaha ka haayo waa cadow meel kaleetona xabadihiyaa ka hayo ayagana naxariis ma lahan marka xaqiiqo hadda laakiin wax dhintay oo la taaban kara hada yaraatee ma jirto laakiin waxaa la dhihi karaa markii dhan laga eego dadkaasi meesha waaba ku beenba nin aana biyihiisa bixi karin xabadna aan ka bixi karin waa dhibaata soo maaha maamulkiin ahaan tallaabadan maxaad uga qaadi laadiin beelaha ku dagaalamaya mar walba kusoo lalaabanayo ciidanka midooda africa ku sugan kuwa xooga dhammaan maamulkii waa uu shaqeynaya maxaa keena marka magaalo sidaasi oo kulmisay in mar walba ay dagaal ku dhex maraan ama dagaal soo laabtay ay ku dhex maraan beelo walaala ah waa waxaa inta badan ay ku dhacdaa waxay tahay shan iyo labaatan sana ay dalkana dawlad la-aan ahayd shacabkii oo waxba aan garanayna iyo qof gacantii u galay arrimahi marka waxaa dhibaato keenayo dadkii baadiyaha deganaa oo qorihii gacmihii u galeen iyo waxyaabahaasa dhibaatada keenayo aanooyin qaliilada isku jiro si fudud ayuu dagaalka ku bilaabanaya markii markaasoo kale adhaxjeel la yidhahdo waxaa dhici karo inay ciidamadii amisom ha noqoto ama ciidamadii kaleeto dowladda soomaaliya ha noqdaan inay dhibaatooyin ka soo gaaraan sababta oo nin markaas u badan nuglaanaya ma jiro waxa bad ku socoto dhibaatooyinkaas ayaa keenaya inay marka in badanba lagu degdegi waayo marka waxaa safar oo sidan oo kaleeto kasoo baxaya go-aan ka qaadana inaysan mardaba magaaladan ugu dhex dagaalami karin wixii xusna banaanka looga saaro xaqiiqdii waa dhaqan waa dhaqan garweysay oo wixii xusna garweysay waa caqabado jira aawadeed
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga ahna kusimaha guddoomiyaha gobolkaasi hiiraan mudane maxamed ibraahim cabdulaahi oo khadka taleefonka igu waramayey waxa ay soo taraya baaqyada loo dirayo labada maleeshiya beeleed ee ku dagaalamaya gobolkaasi hiiraan sidii ay u joojin lahaayeen dirintaasi iyadoona maamulka iyo mas-uuliyiin ka tirsanba dowladda ay caawa ama maantaba ay ku howlanaayeen sida loo joojin lahaa dirintaasi waxaan qadka taleefonka radio muqdisho stuudiya sideedaad caawa si toosa ugu jira xildhibaan maxamed amiin xasan cabdulaahi oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya kana mid ah mas-uuliyiinta ku howlanaa joojinta dagaalkaasi xildhibaana marka hore habeen wanaagsan waata xildhibaana waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiinta ku howlanaa joojinta dirirtaasi dhex maraysa labada beelo walaalaha muddo afar maalmood ah ku dagaalamayay magaalada beledweyne ka mudan ahaan sid see loo wajahay joojinta dagaalkaasi kaalin intee la-eg ayay ku qaadatay mas-uul aad ka qaadateen mas-uuliyiinta xildhibaanada ay kasoo jeeda gobolkaasi hiiraan
bismi illah man raxiim alxamdulilah rabi caalamiin labaad dhahda radio muqdisho s m t v dhamaan mujtamaca soomaaliyeed aan dhegeysanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan intaa kadib marka ugu horeysa ilahi subxaana watacaala mahadsan marka xigta waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo dhammaan nabadoonadii oqaashkii maamulkii gobolka hargowle heer degmo dadkii waxgaradka aha ee ku sugnaa magaalada beledweyne muxuu ahay aadka uga shaqey gacankoodana ka geystay damiinta colaadaas oo maalintii bilaabatay ilaa iyo hadeer oo hadmeel intaa u taagan hawshaas ku dhex jiro jazahum allahu khayr wax wanaagsan ay sameeyeen allah barakeeyo waana mahadsan yihiin waxaa jira xasanaadna allah ka siiyo waxaa jirahana muxuu ahaye khayrkaas keeni doonaan ka dowlad ahaan ama ragga xildhibaanada wixii inta joogay diyaar doonaa la sameeyo connectiona lala sameeyo dadkaas waxaan ku caawin karnay oo keliya inaan la talino inaan la hadalno meesha ugu sahlan ee wax laga qaban karo in la ingeej garaayo oo la tusaaleeyo laakiin ficliyan dadka hawsha ku jiray waa dadkaasaan horuu soo sheegay qaybaha kala duwanay bulshada leh ee meesha joogay marka doolkii dadkii walaalaha iyagana ka aqbalay aaday ugu mahadsan yihiin waxaan jecelnahay in meeshaasi ku ekaanto laskana soo gaaro wixii intaa dhaafaysan biidni illahi tacaala wata xildhibaane sidaan oo kale dhowr jeer ayaad mudanayaashiina baarlamanka ama siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka hiiraan u dhex gasheen beelo ku dagaalamaya gobolkaasi waa ay soo lalaafeen dagaalkaasi caawana kalsooni buuxda oo lagu qabo in dagaalkaasi uu sidaasi uu ku hakanayo ma muuqato taasaan noocaas oo lagu hakin karo dagaalka marka siyaasiyiintiina marka maxaa tallaabo idiin qorshaysan labadaasi beelood sidii loo wada hadalsiin lahaa iyo sidii dagaalkaasi gobolka hiiraan ama gaar ahaan magaalada beledweyneba gebi ahaantiisba looga hakin lahaa
aada umaqsan tahay warkaan fiirdaro dagaalkaas wuxuuna noqday wax badan wuxuuna jaba maqaadiir ilaahi subxaana watacaala waana adka iyo imtixaan waqtigii kusoo aaday iyo marxalada lagu jiro aaday muxuu ahaa walaas ulahayd dhib badanna wuu jiray marka horta dunuub dadka ay kasbadeen waaye dhinacooda xaggeeda ka imaanayo ditoosnaantii laga bini aadamka ilaah subxaana watacaala xaqiisa iyo ay xuquuqda dhexdeeda iyo wixii kale iyo waajibaadkood laga gaabiya keenayso midda xigta un dad markuu yimaado waxa ugu muhiimsan la qaban karo unaka dhibaatag iyo xaaladda markaasi taagan insan sii farsasin in laga shaqeeyo dadkii wanaagsanaa ee nabadoonada iyo cuqaasha iyo waxgaradka labada dhinac iyo dadkii soomaaliyeed ee meesha jooga arrinka kusoo baxa nabadoonada lahaaba ee maamul lahaa ee ka shaqeeyey kalsooni waa lagu qabaa in ilaahi subxaana watacaala uu meeshaas kuyara hasato inta dambeysana ilaah noo dhamaystiro dowladuna waxay rajeynaysaa ama qorshaysan in wafdi loo diro halkaan la soo dalweyne sida caadu ahay dadkay wada hadlaan waxaa lakala soconayo xaaladii jirtana la dhex galo muxuu ahaaye sida nabadgelyadaas dadka dhexda islaaxdaas albeynkaas looga sii shaqeyn lahaa lagooga shaqeeyo qorshayaal badanaa jira halkaas ku aadan in la dadejiyo ah dee duruufo adagna wadanka waa ku jira xaalad badan oo lasugu jira taasaa marka xitaa ma xeelin in si in laisku fiiro in arrintan muxuu ahaaye waxay keenaysaa qatarna ka dhigaysaa si dhaqsaa in loo wajaho waxaana jecelnahay afar labaatan saac gudaheeda ugu yaraan in meesha muxuu ahaaye la tago wax badanna isku bedeli doonaan biidni illahi kariim wata xildhibaan maxamed xildhibaan maxamed amiin dhanka kale waxaa jira fatahaad ka taagan magaalada beledweyne webigii arrintaasna waa waxyaabaha dhacdooyinka ugu waaweyn ee magaalada beledweyne ee ka taagan dagaalkii dhinac buu ka socdaa dhinac waxaa ka socda fatahaadii dadkii ku sugnaa magaalada beledweyne xaalad aada u cakirin bay ku sugan yihiin bal arrintaasi ka waran
waa arrin aada iyo aada u xanuun badan dasahadan oo kale inta taariikhda la ogyahay kun sagaal boqol kun iyo soddonki aa ugu dambeysay toban sano kasta way soo mari jirtay magaalada belgium fatahaad noocan oo kale laakiin khasaaraha iyo dhibka hadda ay gaarsiisan tahay ma gaarsiisnayn marka laga reebo kun iyo sideetankii ilaa iyo sagaal iyo todobaatankii marka midda hadda jirto aaday u adag tahay waxaad ogtahay laba bil ka hor weligaa ugu qabalanaa dadka ay ka cabanayeen biila-aan iyo rafaad haddana muxuu ahaay biibaxadiya meel walba saamaysay magaalada kala go-an tahay afartii xaafooda magaalada ganacsiga wuu go-ay colaada usii darsantay marka waa duruuf adag xaalad adag waaye waxa ugu muhiimsano markaan dadka rabo inay huda ogaadaan waxaa hor dhexdooda inay ka gargaaraan dad walba oo dilis ah geeska walaalkiis dadkaad waqtigi ushegeen in walaalka ka shito wixii u tari kara sii taro dowlad iyo nidaam hadda xoog badan oo oo si dhaftaa wax u gaarsiin karo malihin oo dowladii waa iska ordun bilaa waxbaa un lasaga jiraa yab yab hadee marka dadka horta in ay iskaarmeeyaan dhexdooda iskaarfulayaan oo muxuu ahaa nabiga alayhi salaam xadiiska waxaa ilaa dabaqta maraqan fasir maa haddii aad maaq karsanaysa biyaha ubaya macnaheeduna u lahaa dadkiina ay wax iskaameen wax iskana mid ugu horeysa dadka in nolosha loo celiyahay ama dhinta loo qooyahay waa waajib dad kastoo muslim ah saaran oo diriskiisa ka saaran intayna fiidii saaran marka alaabta ugu horeysa dadkina ay iskaameeyaan waxa xiga marka waxaa waay si kaniyo nidaamka wax lagu gaarsiin karo in loola hadlo dadka muxsiniinta soomaaliyeed ee ilaahay maalka uu siiyey waa bil aada u kheyr badanna waa lagu jiraa bil kheyr badanna waa lagu soo adin tahay fursad diini oo dahabi waa in lagooga faaidaysto aaday muhiim u tahay dowladduna waxaa isleeyahay unbaa waan u jeedinay kamana gaarayn inaan u jeedino in dad loo diro meesha tagaana dadka wax la gaarsiina ma laga zuulaayo mana laga daari doono laakiin asal asalka waxaa waaye dadka in ayagu iskaalmeeyaan igo islaam biidni illahi kariim wata xildhibaan maxamed amiin xasan cabdullaahi aad baad u mahadsan tahay dhinaca kale haddii aan ka faa'iidaysano fursadaada caawa ee khadka teleefonka ee radio muqdisho barnaamijka dhacdooyinka maantana si toosa aad ugu jirto xildhibaan labadii maalmood ama maalmihii ugu dambeeyey waxaad ku sugnayd magaalada garowe ee xarunta maamulka dowlad goboleedka puntland waxaa ka socday shir looga hadlay horumarinta garsoorka soomaaliya waxaadna xubin ka tahay ama mas-uuliyiinta waxaad ku jirtaa guddiga garsoorka iyo awqaabta ee baarlamaanka soomaaliya shirkaasi bal maxaad kala wadaagi kartaa dhegeystayaasha radio muqdisho ama ummadda soomaaliyeed
aada maadsan tahay shirkaas wuxuu ka dhacay magaalada garowe wuxuu qayb ka ahaa shirarka ama hanaanka waxaa loo yaqaan b s g-yada oo ah dowlad dhisidda iyo nabad soo dabaalida soomaaliya gaar ahaan qaybtan waxay qaabilsaneed arrimaha garsoorka iyo sidii wax looga qaban lahaa shirkan wuxuu daba socday shir lagu qabtay magaalada muqdisho waa markii ugu horeysay ee shirarka noocyadan ah lagu qabtay meel ka baxsan magaalada muqdisho ilaa iyo lix qaybood uu ka kooban yahay qayb waa dastuurka qayb waa garsoorka qayb waa nabadgelyada iyo dowlad wanaaga qayb muxuu ahaye waa arrimahan maaliyadda iyo maamulkeeda qaybo badan saas marka kan garsoorku ku saabsanaa waxaa laisugu keeno kasoo qayb galay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya bahida cadaalada oo dhan gobol kasta waa laga yimid waxaana looga hadlayay hanaanka garsoorka soomaaliya uu noqon karo shirkan wuxuu daba socdo kale gaar ahaan shirkii lagu qabtay jaziira ku aadanaa nooca soomaaliya ku haboon garsoorkeeda oo ilaa iyo saddex aragti laga soo jeediyey aragti ahayd noocii muxuu ahaaye awal aan la qiimay ee ahaa nooca midaysan nooc kale wuxuu ahaa nooca isku dhafka ah noocna wuxuu ahaa nooc xagga cusuban maadaama federaal iyo nooc aan qaadanay in maamul goboleedyadii iyago naftooda maamuladooda iyo cadaaladii garsoorka samaystaan laakiin hayitaanka iyo fikirka guud iyo awoodda dowladda dhexe yeelato markaa taasuu daba socday waxaa kaloo laga hadlaya arrimaha maxaabiista iyo asluubka waxa loo yaqaano sidii loo horumarin karo oo ku aadan iyagana shuruucdoodii in la helo waxaa kaloo laga hadlayay gaar ahaan arrimaha dadka dhalinyarada ama wiilasha yararka ah ee sida maxaabiista lagu soo qabtoo kale in loo sameeyo muxuu ahaye maxkamada loo sameeyo tusaale waxaan tagnay xabsiga dhexe garowe waxaa ku xirnaa ilaa iyo boqol iyo dhowr soddon dhalinyaro ah oo dagaalka jifa lagu qabtay marka arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd muqaabalkaas iyadoo laga soo saari doono laga soo saaray ku aadan barnaamijkii guud oo ahaa kow in xanaanka garsoorka soomaaliya uu yeelanayo baarlamaanka muxuu ahay loo gudbiyo ansixiyo oo ah noocaas dhaqka ah sidoo kale
maxamed amiin shirka ka dhacay magaalada muqdisho waxaa looga hadlay nooca garsoorka soomaaliya oo noqon doono iyadoo aynu ogsoonahay in dowladda federaalka soomaaliya nidaam federaala la qaatay arrintaasi bal markaan eegno bulshada soomaaliyeed waxayna dhanka kale tahay baahinta garsoorka dalka maxkamadda heer federaal mid maamul goboleed heer degmo sida ay noqon lahayd bal arrimahaas oo kale maxaad nooga taaban kartaa oo shirka looga hadlay
waa sheegtay waa mahadsan tahay waa intaas aa sheegtay intii in muxuu ahay maamul goboleedyada iyo dowlad goboleedyada iyo muxu dowladda federaalka isla qaataan kadibna laga ansixiyo baarlamaanka federaalka soomaaliya taasna uu isu dhaqan galo aragtidu saasay ahayd sababtoo dastuurkaa tilmaamayo in nooca garsoor ee dalka uu yeelanayo baarlamaanka soo saarayo qaraar kasoo saarayo sharci marka lafashiyadii iyo aragtidii maamul goboleedyadii wixii way soo dhameeyeen inuun iyadana hawsha hore loosii wado wasaaradda cadaaladda baarlamaanka federaal jamhuurka federaalka soomaaliya ay soo gudbiso oo aragtidaas qaybka ahayd qaybta kaloo ahaydna waxaa kamid ahaa sidoo kale in qolo walba ahay sistamkooda nidaam garsoor iyagu yeeshaan laakiin awoodda fulineed iyo sharci dejintiisa ay yeelato dowladda dhexe marka dhaqangelinta marka arrintaasi shirka ma lagu soo hadal qaaday
shirka waa lagu soo hadal qaaday kii horeba oo jaziira horta lagu qabtaaba looga hadlay daraasadaasna iyo aragtidaasna iyo wasaaradda soo dhamayso habkii caadiyaha soo markiiso galaa wasiirada kadibna baarlamaanka qaabkaasu noqona laakiin kan wuxuu intaa dheer karagedisnaa wuxuu ku marka in shuruucda loo baahan yahay ee ku aadan kaabayaasha cadaaladda sida slm corruptions waxaa loo yaqaana asluubtoo kale iyo maxkamadahoodii dhalinyaradaas jeelalkii lagu tababari lahaa maxabsidii lagu xiri lahaa lagu dhaqan celi lahaa meelo lagu tababari lahaa shuruucdoodii in la helo sidoo kale garsoorayaasha heer kastoo yihiin maxad lagu tababaro in loo helo baahiyaha garsooro jiro dhan ayaa lagu soo yaro bandhigayay marka hawshaas garwadeen waxaa ka heli wasaaradda arima wasaaradda garsoorka cadaaladda soomaaliya marka aada iyo aadana muxuu ahay laiskugu soo hira aftarka laiskusoo saamay shirarkana xigana waxaa noqon doonaa bisha juun ee lagu soo aadan oo iyadana lagu qaban doono gobolada kale ee dalkeena soomaaliya dowlad goboleedyada mid kamida insha allah bismillahirah aad baad umahadsan tahay xildhibaan maxamed amiin xasan cabdulaahi oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ahna xubin ka tirsan guddiga garsoorka iyo awqaafta ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo caawa qadka taleefonka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ugu warramaya sigoo ku sugan magaalada muqdisho xildhibaan waan ku mahad celinayna waa hagaag waxaaynu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka dhacdooyinka maanta oo aad kala socotaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyadoo lagu jiro xilli roobaad ayaa wadooyinka magaalada muqdisho qaarkood waxaad ku arkaysaa maamulka gobolka banaadir oo ka wada dib dayactir isagoona ka qaadaya biyaha wadooyinkaasi fadhiista si bilicda magaalada muqdisho si wanaagsan looga shaqeeyo caawa ayaa qadka taleefonka ee magaalada muqdisho ay ugu waramay guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cilmi cali waxa uuna ugu horeynan weydiiyey qorshaha maamulka gobolka banaadir kaga aadan xilli roobaadkan wadooyinka iyo dib u dhiska wadooyinka magaalada muqdisho iyo bilicdaba caasimada dalkeena soomaaliya guddoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlayna waa ka runtii ka maamul ahaan xiliyaha gobolka iyo ku-xogeenadiisa xiliyaha guud iyo dhammaan shaqaalaha waxay si wada jira runtii ay maaragtay ay kula qaateen inay maaragtay magaaladan ka shaqeeyaan bilicdeedii iyo maaragtay iyo nadaafadeeda haddaan khaasatan ilaa howlaha guud maalmahan waxaan soo basaaraynay in aan horumar ka samayno dhinaca jibadka sidoo kaleto dhinaca maaragtay bilaacadaha maadaama lagu jiro xilli roobabaad wax badan runtii loo suuragalay insha allahu tacaala inta dhimana waxaan rajeynaynaa in ilahi noo ergeliyo wata gudoomiye cabdicasiis marka dhanka bulaacadahan gaarno jidad waaweyn oo la hergelaya baa jiro oo walaalaha turkiga noo hergeliyeen oo iminkana weli xiliyada roobka markii la gaaro biyo ay buuxiyaan ama biyo ay meeshaas yaalaan haatan dadaalkiino halkuubuu maraa weli jidadkii ay biyo ceeraraan
runtii waa run jidad oo walaalaha turkiga noo sameeyey sayidkii hore xataa marayay qaar waa duwyeen runtii farsamadaas maysa hirgelinin annaga waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala waan hadda ku howlanahay sidii aan u qaabayn lahayn inaan maaragtay jid la dhisay biyo ay ku fariisanin kuwa hadda oo walaaluhu noo dhiseen naftiskooda insha allahu tacaala isbuuca maaragtay isbuucan isbuuca ku xiga ayaan shaqa ka qabanayna haddaan la yidhaahdo si ay u hirgasho maaragtay in biyahaas ay baxaan insha allahu tacaala hadda waa aragteen bayba horteeda guri biyihii fadhiisan jiray waa waa ka nadaysanay sidoo kale insha allahu tacaala kuwa kalena waa kusoo saabjeednaa haddaan la yidhaahdo waxaana geenaynaa insha allahu tacaala in maalinba meel wax laga dhaso insha allahu tacaala ilaa iska raaco waa tahay dhismaha halka markaan eegno wadooyinka maamulka gobolka banaadir waxa uu ku guuleystay dhismaha wadooyin muhiim u ah gaadiidka ama bulshada wadada isku xirta isgoyska soobe ilaa iyo madiino tan sayidka ilaa iyo suuqa bakaaraha isku xirto jidad kale waxaa jiro weli aanan bulshadana muhiim u ah maamulkun uu sheegay sanado badan ama waktiyo uu sheegay in la dhisayo ilaa hadda maxaa caqabado hortaagan
runtii waxaa gabadhigu hortaagna maaragtay intaas tababayshi iyo taba aruursi ay ahayd dhawaanna insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa wax dadweynuhu ku farxaan inaan insha allahu tacaala indhowda ka arkaan
maxay ku qancayaan dadka oo tallaabaa qaadaysaan insha allahu jibad cusub oo maaragtay muhiim bulshada u ah inay indhowda ku arkaan rajeynaynaa insha allah gabardhow wata guddoomiye waxaad wadeen qorshayaal bulshada lagu abaabulayo in dadku dalkooda ay dhistaan hindisooyin badan baad keenteen wayna hergeleen bulshada soomaaliyeed wadooyin bay dhisteen haddii ahaan lahay jaamacado iyo jaaliyado haatan tallaabadaasi inaad qaadaan maxaa hortaagan
wax hortaagan uma jiraan bulshadana runtii ayada ayaa wax iskale maaragtay magaaladan maarata ku nool yihiin inay ka wada shaqeyno maaragtay bilicdeeda iyo horumarkeedana waan isku ognahay muxuu ahaay bulshaduna hadday tahay ganacsade iyo hadday tahay shaqaale iyo hadday maamulkaaba iyagoo garba haysaysa ayay wax walba wada dhisateen
aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane cabdicasiis cilmi cali oo caawa qadka taleefonkii ugu waramayey waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka dhegaystayaal waxaan idinkaga raali gelinaynaa qodobo dhowr oo muhiima oo inoo harsanaa oo ay ka mid ahaayeen tuulooyin hoos imaada deegaanka camaaro ee degmada xarar dheere ee gobolkaasi mudug oo laga soo sheegaya abaar oo aan waraysiyan la yeelanay mid ka mid a dadka deegaanka waxaan idinka raaligelinayaa dhegaystayaal wareysigaasi iyo wareysi kale oo ku saabsan wasaaradda haweenkii xaquuqul insaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo maanta magaalada baydhabo shir ugu furtay haween ku sugan deegaanada maamulkaasi oo ka arrimiyo kaasi oo ku saabsanaa ka qaybgalka siyaasadda haweenka ku dhaqan deegaanadaasi dhegaystayaal qodobada labadaasi qodob waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna hadduu allah idmo biri subax barnaamijka subax wanaagsan iyo wararkeenna iyo barnaamijyada dambe ee biriso intaan barnaamij midkan lamid aan ku kulmi doono anigoo cabdirashiid nuur ibraahim oo caawa barnaamijka idiin soo saaray halkana idinkala socodsiinayay dhanka farsamada ahaa maxamed cabdiqalaf annagu si duubanba waxaa idinkaga tegaynaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo iyo habeen wanaagsan iyo heestii aan idiin ballan qaadnay hordhaca barnaamijka
Thank you.